Hay'adda Maareynta Masiibooyinka Qaranka Soomaaliyeed ee Sodma ayaa magaalada Muqdisho ka dirtay deeq gargaar raashin ah oo qayb ka ah deeqaha dowladda Shiinaha ay ugu deeqday shacabka Soomaaliyeed kuwaas oo ku wajahaya deegaanada maamulka SSC duruufo adag oo dhanka nolosha ah. Gargaarka oo ka kooban shan boqol oo tan oo raashin ah ayaa doon looga qaadayaa dekedda Muqdisho, iyadoo intaas kadibna dekedda magaalada Boosaaso looga daabuli doono gaadiid si deegaanada maamulka SSC Khartoum shacabka danta yar ee ku nool loo gaarsiiyo. Gudoomiyaha Hay'adda Maareynta Masiibooyinka Qaranka Sodma Maxamuud Macalin Cabdulle ayaa ka hadlay deeqda gargaarka ah ee loo diray deegaanada SSC Khartoum isaga oo sheegay in ay hay'addu markaasi u taagan tahay caawinta bulshada Soomaaliyeed si kasta oo wax lagu gaarsiin karana lagu gaarsiinayo.
waxaa runtii ah, eh, ilaahay mahadiisa maanta inaan mar kale eh, aan joogno baqaarkii hayadda sodma oon dirayno raashin raashinkaasoo kusii socdo eh, maamulka khaatumo eh, kaasoo runtii eh, abaaraha eh, la saadaaliyey oo runtii allaniino aan runtii uga hortegayno En, waxaan runtii eh, u mahad celinayaa maamulka khaatumo oo runtii eh, hore gurmadyo badan oo loo gaarsiiyey ay runtii si wanaagsan u qaybiyeen annaga haddaan nahay hayadda maalinta masiibooyinka waxaan eh, ku dadaali doonaa ummadda soomaaliyeed saan hore ugu dadaali jirnaba inaan meel kastoo laga gaari karna aan ka gaarsiino waxaan laakiin hadda ku soconnaa amarka madaxweynaha iyo amarka prime ministerka oo ah in la gaaro meel kasta oo culaas uu ka jiro En, waxaan gaari doonaa raas caseyr ilaa iyo raas kamboonima waa la gaari doonaa waxaana ku bixi doonaa dhulka eh, badda cirka meeshii wax laga gaarsiin karo En, waxaan runtii ku- aan kula dadaarmaynaa cid kasta oo wax soo gaaran iyo maamul kasta oo wax soo gaaran inkastoo annagu aan la soconno inaa dadka nugul eh, oo haweenka iyo caruurka iyo dadka kalentooda oo disableska loo lug lahaado oo shaqo fiican lala qabto aad iyo aad aan runtii uga mahad celinayaa eh, maamulada eh, runtii oo oo dalka soomaaliya guud ahaan iyo khaasatan runtii maamulada aadka noola shaqeeyo oo ay ka mid tahay runtii khaatumi state oo runtii aan ognahay inay culaysyo badan oo dad badan oo runtii dagaaladii ku barakacay iyo dad badan oo runtii abaartu ay saamaysaba ay joogaan En, waxaan kaloon halkaan rabaa inaa uga mahad celsho dowladda shiinaha oo runtii gargaarka s- ay sodmo ay qaybinaysaahi ee runtii ee, baxshay oo runtii soo gaarsiiyey si loo gaarsiiyo ummadda soomaaliyeed hore waxaan u gaarsiinay gobollada baay bakool iyo iyo gado haddana waxaan ee, usii soconnaa ilaa iyo khaatumo marka aad iyo aad aad iyo aad aan runtii u mahad celinaynaa dowladda shiinaha iyo shacabkeeda oo runtii mar kasta ahi ummadda shacabka soomaaliyeed garab taagan aad iyo aad aa u mahadsanta